jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug guddiga amniga degmada guracaal waraaqda lambarkeedu yahay siira siira toddoba laba kun toban iyo sagaal ku cid kasta oo ay khusayso ujeeddo war-saxaafadeed maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal waxaa qarsoomay kulankii guddiga amniga degmada guracaal oo ka kooban talisyada booliska iyo nisa iyo maamulka degmada oo uu shirgudoomiy shirguddoominayo guddoomiyaha degmada gurcaal kulankaas oo lagu falanqeeyey arrimaha amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada waxaana la isla qaatay in kulanada amniga heer degmo iyo heer degmo ay ahaadaan kuwo joogto ah waxaana lagu go-aamiyey kulankan qodobadan soo socda kow waxaa laga mamnuucay cid kasta oo ay hub sharci darro ah magaalada dhexdeeda ku qaadata wuxuuna mutaysan doonaa hubka oo laga qaado iyo xarig labo beensarka madow ee gawaarida ciddii lagu arko wuxuu mutaysan doonaa xarig saddex wax kasta oo manduuriyo ah qofkii iyo baabuurkii lagu qabto xarumaha ganacsiga iyo xaafadaha waxaa wuxuu mutaysan doonaa ciqaab iyo xarig saddex bilood ah wargelin kow waxaa lagu wargelinayaa dhammaan xarumaha hoteelada iyo hay-adaha in ay soo diiwaan geliyaan hubkooda iyo ilaaladooda ilaaladooda si loola socdo amniga labo sidoo kale waxaa sidoo kale milkiilayaasha hoteelada waxaa lagu wargelinayaa in ay soo diiwaan geliyaan cid kasta ay ku soo degta hoteelkooda codsi dhammaan amniga maadaama uu yahay mas-uuliyad guud guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan in ay si buuxda ola shaqeeyaan laamaha amniga degmada si loo helo ama loo gaaro horumar